alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaa casharkii hore aan kasoo hadalnay daraaso ku saabsan cilmu lxadiidka iyo kutubihiisa anwaacda ay kale yihiin iyo fadliga cilmigan uu leeyahay isaga iyo ehelkiisada iyo waxaan kaloo soo sheegnay inuu laba qeyb u qeybsamo cilmu lxadiidi riwaayatan iyo cilmu lxadiidi diraayatan qeybtii cilmu lxadiidi riwaayatan ayaan kusoo dhex jirnay labaan u qaybinay cilmu usuuli ilxadiid oo musطalixii iyo kutubu takhriijaadki iyo qeybtaa ay ka mid ahayd iyo kutubta cilalka ku saabsanna takhriijaadkan ku ekaanay marka waxaad ku daray marka cilmu kutub ilcilal cilalka kutubta ka hadasho ee uu ka mid yahay cilal cali bn اlmadini kitaab yar ah sidoo kale oo madbuuca alcilal lilimaam daara qudniy raximah اllah oo dhowr mujalad isaga ah weliba si fiican u tartiibsan culummadii hore ee salafkii isaga ka horreeyeyna jamciyey aqwaashooda iyo iyo cilmigiisaba isku daray kitaabka uguna jaamicsan ah ibnu xajar waxaa la sheegay inuu kitaab ka alifay cilalka la yidhaahdo azahru almatluul fi lkhabari almacluul kitaabkaas marka waa mafquud saasuu axmed shaakir uu leeyahay baacitulxadiidka haddii la heli lahaayna waxa uu yidhi cilmigii awaa-ishi iyo kiisoo isku dari lahaay markaasuu cajaa'ib la imaa lahayo yidhi laakiin kolley waxau sheegay in maktabaadka uu ka maqan yahay kitaabkaas isaga nacam daara qudni kiisaa marka ugu ugu ugu muhiimsan hadda sidoo kale cilal lilkhalaal abibakr alkhalaal imaam axmed oo badanaa ka warwarinaayo cilalka ibn abi abu xaatim oo isagana qidco yar ay marka ah kutubahaasna cilalkay ku saabsan yihiin cilalkan marka maadadan cilalka waxaa weeyaan in xadiid inta la sheego kadib xadiidkaas cilalkiisa iyo cilalka khafiga weliba xadiidkana dhaawaca ee sixadiisa in la baaro duruqdii baa la jamcinaa cilaa marka laga soo bixinaa meeshaas kutubulcilal marka waa mawduucooda saas waa qaar marka waxaa jira musnad iyo cilal isku ah maalan wuxuu leeyahay musnadu abi hurayra axaadiidta abuu hureyre oo cilalku uu ku jiro oo aan ansixin laakiin cilalkooda uu qarsoonyo qof walba aan u muuqanaynin ayuu uga dhex hadlaa marka meeshaas waxaasaa u samaysan musnadka marka yacquub ibnu shayba uu leeyahay waa musnad cilal ah waa musnad cilal marka intaasaan ka soo hadalnay cilalkaasna marka kutubtaas waa ku daraysaa cilmu lxadiidi waxaan soo galnay marka riwaayatan qeybtiisii labaad ee ahayd cilmu rijaal cilmu rijaal cilmiga ku saabsan rijaasha ila sanadka waxaa rijaasha la sheega waa rijaasha sanadka waa cilmiga ku saabsan xadaanii fulaan qaala xadaanii fulaan qaala xadaanii markuu leeyahay ilaa nebiga laga gaara silsiladaa sanadka ah ee matniga lagu gaarayo rijaashaas iyaga cilmiga ku saabsan rijaashaas weeyaan marka qeybtaas labaadoo cilmu lxadiidi riwaayatan ku tirsan ayb marka cilmu rijaal labaan u kala qaadaynaa labaa loo kala qaadayaa kutub ku saabsan kutub alasmaai walkunaa waalansaabi waalalqaab waa dabdu alasmaai walkunaa waalansaab waalalqaab waxay ka sheekeeyaan kutub rijaashay ka hadlaan laakiin qaabka ay uga hadlaan waxaa weeyaan asmaa'da rijaashaas magacyadooda iyo shaqalka sidii loo sida loo shaqlaayo iyo hadday magacyo islamida ay yihiin sida loo kala saari lahaa iyo hadday magacyo qadka iska waafaqayo farta oo laakiin marka lagu dhawaaqa ay kala duwan tahay iyo sidii iyaguna marka loo kala saarsaari lahay waa dabdu alasmaa'i waalkunaa iyo kunyooyinka ninaa kunyo ku caan baxay magaciisa aan aada caan u ahayn ninaa magaca ku caan baxay kunyadiisa in la ogaado si aan hadhow laba qof loogu malaynin mar haddii magacii la sheego marna kunyadii aada aragto inaadan laba qof u malaynin kutub lkunaa qaybtan waa marka waa dabdu alasmaa'i waalkunaa waalansaabi ansaabtana waa nasabyaalka iyo waalalqaab iyo alqaabta naanaysyada iyo walbuldaan iyo buldaanta magaalooyinka magaalooyinha laftirkooda isku ekaanayo oo ay laftirkooda kala saarid u baahan oo isku ama isku dhadhawaanayo qaybta labaad ee cilmu rijaalka waxaa weeye waa cilmu axwaali rijaal rijaasha axwaashooda ayaa looga hadlaa jarxan wa tacdiilan cilmu axwaali rijaal rijaasha sanadka ku jirta axwaashooda ninkan waa daciif ninkan waa hiqo ninkan waa saduuqun yihim ninkan waa saduuq ninkan waa kadaab axwaasha rijaashaas sanadka ku jirto iyadana marka waa cilmi idan marka meesha maxaa kaaga soo baxay cilmu rijaal laba u kala kaca cilmu dabdi cilmu dabdi alasmaa'i waalkunaa waalansaab waalalqaabi waalbuldaan iyo cilmu axwaali rijaal labadaas kan hore aan qaadano ayb qaybta hore dabdu lasmaa'i waalkunaa kutubaha laga alifay bal aan wax ka sheegnay iyo ahmiyadda uu leeyahay cilmiga waxaa ka mid a marka kutubahaas almuttafiqu waalmuftariq lilkhaiib albaqdaadiyi almuttafiq walmuftariq khaiib albaqdaadi baa iskale laba juz waay waana matbuuc midkaas isaga weliba almuttafiq walmuftariq waxaa weeyaan waa dad isku magac ah isaga ayaga iyo aabbayaalkood waa dad wada same a ashkhaastoodu ay kala duwan tahay maalan alkhaliil bnu axmed shanaa jirto khaliil bnu axmed khaliil bnu axmed mid walbaana alkhaliil bnu axmed a marka waxaa la yidhaha kuwaasoo kale almuttafiq oo waxay iska waafaqayan xagga magaca waalmuftariq xagga ashkhaastana waa kala duwanaanaya faa'iidada waa maxay loo qoraayo oo kitaab looga alifay fannigan shan qofood inaadan hal nin u malaynin hadhow ilaa xadiidkaad akhrisanaya ma ogtaha xadathanii fulaanu bnu fulaan ayaa aragtay fulaan bnu fulaankan haddana abaareeraad socotay xadathanii fulaan bnu fulaan isla magaciia aragtay waxaa dhici karta inay laba qof yihiin hal qof inaa u malaysa ma aha adiga marka haddii marka aada cinaayo badan siiso kan oo asmaada noocaas oo kale aada akhrisato ama aada wax ka ogtaha ama uu ku yaalaba guriga waa kala kasi kartaa marka labada nin inay isku magac yihiin iyaga iyo magaca aabahood oo iswaafaqaya laakiin laba dad kala gaara ay yihiin ashkhaas kala gaara almuttafiq almuftariq asmaa la dabdiyey waay oo la dabdinayo khadiib albaqdaadiya kitaab aada u fiican oo marka almuttafiq almuftariqaas ka alifay laba mujalad waa matbuuc caalamka waa yaallaa kitaabkaas ayb nooca labaad ee isla kuwan kutubta kutubul asmaa ku saabsan almu'talifu waalmukhtalif kutub fara badanaa laga alif almu'talif walmukhtalif waxaa la yidhaha xagga farta waa isku dhigmo laakiin sida loo dhahaayo oo loogu dhawaaqayo kala duwan xaraam iyo xizaam oo kale xaraam iyo xizaam oo kale xaraam iyo xizaam waa isku dhigmo iska jira dhin say isku dhigmo u yihiin ra'da iyo za'da dhibicay kor ku leedaha ra'na dhibic ma lahan maxaa dhibcahan waagi hore maba jiri jirin kutubtii hore makhduudaadkana inaadan ku aragaaba laga yaabaa dhibic ra' la dhibcinaa iyo zay la dhibcinaa inaadan ku arkin hadhow marka see la yeela waa inaa og tahay waa adiga marka nacam qawaacid lagu dabdiyaa jira marka musalaxa kutubaha waaweyn waa ugu tegaysaan alfiyada suyuudiga iyo ciraaqiga iyo waa ishaaraan ka fanni waxay u ishaaraan ka qaacida ahaan kuwa qawaacida lagu dabdiya kuwana waa la xifdiyaa laakiin meesha asalka u hood ugu tegaysid waa kutubta goonida looga alifo almu'talifu waalmukhtalif waxaa ka mid a magacyadaas ayuub iyo ahwab ayuub iyo ahwab isku sidaa loo dhigaa marka dhibcaha haddaa ka tagto isku sidaa loo dhigaya waxaa ka mid a nisbadana waa gashaa annisbana waa gashaa alcayshiyu alcabsiyu iyo alcansiyu isku sidaa loo dhigaa waxaasoo dhan hadhow marka wuxuu ku leeyahay wixii cayshi ah basri waayo wixii cansi ah waa shaami wixii cabsi ah waa kuufi qaacido waa waxaasoo kale lagu dabdinayo marka asmaada saasoo kale almu'talif walmukhtalif marka kuwaas waxaa la yidhaha tacriifku waa saas waa nacam mu'talifka iyo mukhtalifka in la ogaado ama la bartana waa min muhimaati cilmi alxadiidu ka mid yahay waxyaabaha muhimaadka u ah ayuu ku jiraa nacam sababta waxa weeyaan aktarka waxa uu ka yimaado tasxiifka iyo wax si qalada loo akriyay magaca ugu daran cali bn lmadini siduu yiri wax la khaldo yacni waxaa ugu sahlan oo ay aada u badan tahay in la gafo asmaa'da haddaadan aadan qawaacid ama aadan xifdinin samaac aadan culamo uga soo qaadan sababta waxaa magacu qaacido kuma soco karo naxwo camal ma aha sarfina ma aha jumlo ka horreysay iyo mid ka dambeysay oo magacu uu ku toosayo ma jirto naxwaha waxaa laga yaaba haddaad qawaaciddiisa baratay inaad saas u dareeri kartid sarfiga kadaalika inaadan u daahin mudaarica mudaarica saas saasaa lagu keenaa laakiin tan qaacida ma aha magac waa sidiis unbaa loo xifdiya wax qaacidaa ma laha marka waa in la ogaadaa waxaa wax ka alifay oo musanaf gaara ka alifay cabdulhaniy ibnu saciid alsdi cabdulhaniy ibnu saciid alasdi ayaa laba kitaabu ka alifay midna waxaa la yidhaha mushtabihu lasmaa midna waxaa la yidhahda mushtabihu nisba midna nisabta ayuu ka alifay isu ekaanayo midna magacyada isu ekaanayo oo mutalifka mukhtalifka ayuu ka alifay kitaabkan marka waa madbuuc waa la daabacay hindiya lagu daabacay nacam daara qutni oo sheekhiisaana kitaab uu ka alifo almu'talif almukhtalif la yidhaha afar mujalladood ayuu gaaraa isagu nacam almu'talifu waxaa la yidhaahdaa marka almu'talifu walmukhtalif ayb khaiib albaqdaadina zaylo usii sameeyey yani zayl yani dadkii wixii ka dambeeyey isaga meesha uu ku joojiyo takmilo wax camalow ka sii sameeyey nacam ayb intii ayagu ay jamciyeen a'immadaas cabdulhaniy alsdi cabdulhaniy bnu saciid alasdi iyo imaamu daara qutni iyo khatiib albaqdaadi waxaa dhan marka waxaa jamciyey oo ururiyey saaxibu kitaabi alikmaal ibnu makula alxaafid ibnu makula kitaab layidhaha alikmaal ayuu alifay nacam hindiya isna lagu daabacay bitaxqiiq alcalaama cabdiraxmaan bnu yaxya almucallimi alyamani ayaa taxqiijiyey nacam madbuuc kitaabkaas marka nacam waxaa la yidhahdaa isaga alikmaal ayaa la yidhaha alikmaal ibnu makula ayaa iskale muxadisiintii ka dambeysay baabkan asagaa laysaga ictimaaday oo kitaabkiisa ayaa marjic laga dhigtay marka baabu lmu'talif waalmukhtalif marjic waxaa u ah kitaabkaas alikmaal waana madbuuc soo ilaa waxaan u malaynaa toddoba sideed mujallad camal oo gaarah wixii almu'talif walmukhtalif ku saabsan xaggaasaad marka ka aadaysaa oo aada loo loogu ictimaadaa ashyaa fara badanna isaga laftirkiisa uu ka tegey iyo wax uu si u wahmiyeyna waxaa ka daba tegey oo dhammaystiray ibnu nuqda alxaafid ibnu nuqda kitaab la yidhaahdo takmilat likmaal u alif takmilat likmaal marka ikmaalka iyo takmilat likmaalka hadii marka qofka uu isku haysto baabkan almu'talif almukhtalif waxaa weeyaan marjiciisa waa haystaa asmaada hadduu ka shakiyo see loo akrinaa iyo see kale yihiin waa uu garanaa marka naam ayb alimaamu dahabi baabkan asna waxbuu ka alifay fiirsoo u kutubo badan yahay baabkan alimaamu dahabi wuxuu ka alifay kitaab mukhtasara oo la yidhaha almushtabih waxaa la yidhahda almushtabih waana matbuuc laakiin kitaabkan imaamu dahabi wuxuu ictimaaday dabdi oo qalami ah sameeyey dabdi qalami waxaa la yidhaha dabdiga marka wax la shaqlayo asmaa'da dabdi qalami iyo dabdi xarfiyaa jira dabdiga qalamiga badanaa waxba laguma shaqlo adabd lqalami waxaa weeyaan shaqalkan caadigo aan naqaan in la kor saaro maalan waxaa la qorayaa xaraam ayaa la qoraa xadaa la kordhigaa ra'da waa la kordhigaa alifta waa la reebayaa miimkiyaa la shaqlaa shaqalkan calaamadaha ah oo kordhowga iyo godka iyo hoos dhowga iyo reebka baabkan asmaada lama isticmaalo baabkaas sababta waxaa weya waa tirmi karaan waxay u ekaan karaan qad kale u ekaan karaan ishtibaahu saas ku zuuli maayo culammadu marka waxay isticmaalaan dabdi xarfi ah waana ku aragtaan kutubta xadiidka badana maalan wuxuu ku leeyahay xaraamun biraa'i lmuhmala biraa lmuhmalati ra'dii la dhibic tirayuu ku yidhi nacam bis waa kaste marka intaa haddii saas lagu yidhahday marka jumladan hadalkan biraa'i lmuhmalati oo dhan ma wada tirtirmi karta laakiin marka aada kordhow keliya ku dhigto ama dhibicdii adoo ka iloobaa laga yaabaa in inta khad yar ay qofkii uga dhibicda meeshii hadhow za' loo maleeyo dabdigan oo calaamaadka waa laga fiican yahay baabkan marka la joogo imaamu dahabi marka wuxuu sameeyey isagu dabdi qalami oo isticmaalay waa sii ziyaada marka ishkaalka waa sii batay marka nacam saa darteed alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahu llahu tacaala nusatunaarka wuxuu ku sheegay in marka isaga uu marka istidraaj uu ku sameeyey kitaab uu ka alifay baabkan la yidhaahdo tabsiru lmuntabih bitaxriiri lmushtabih tabsiru lmuntabih bitaxriiri lmushtabih waxaana wuxuu ku saabsan yahay mu'talifkan iyo mukhtalifkan afar mujalada waa madbuuc kitaabka ibnu xajar ibnu naasiridiin dimashqi oo ibnu xajar asna ku waqti ahaa wuxuu leeyahay kitaabkan dahabi kitaab ou owhaamta dahabi oo ku tatabucay oo ku raacraacay oo la yidhahdo aliclaam bimaa waqaca fii mushtabihi dahabiyi min alawhaam aliclaam bimaa waqaca fii mushtabihi dahabiyi min alawhaam madbuuc waay marka kitaabkii dahabi owhaamtii ku dhacday ayuu isagu baraarujina alimaam alxaafid ibnu naasiridiin dimashqi kitaab weynna waa leeyahy laftirkiisa oo baabkan mushtabiha ee ku saabsan mutalifka mukhtalifka ku saabsan ayb muhiimku waxaa weya intaanoo kutubaa laga alifay kaas ibnu makuula ayaa ugu marjicsan kan ibnu xajarna isagu laftirkiisa waa waa marjic oo aimada ay u laabtaan ibnu xajar tafsiirku saasuu ku cadeysaan yii saasoo kale ayb mu'talifka iyo mukhtalifka ku jira saxiixeynkana mu'talifka iyo mukhtalifka saxiixeynka ku jirana waxaa laga alifay kitaab la yidhaahdo taqyiid lmuhmal taqyiid lmuhmal wa tamyiiz lmushkil waxaa iskale alxaafid abu ali aljayaani alxaafid abu cali aljayaani madbuuc waa kitaabkaas ninkii marka bukhaari iyo muslim oo kale akrinaayo kama maarmaayo waa u baahan yahay asnaa'da ishtibaaha uu geli karo ayuu xallinaa isaga marka weliba xuruufta mucjamkuu ku socdaa hamzadow ka bilaabaa ilaa iyo ya-dou ku geynaa laakiin kaas baabkiis waa maxay mawduuciisa saxiixeynka bis waayo waa bukhaari iyo muslim bis waayo asnaa'da abu daawuud rijaalu abi daawuud oo la gaar noqday ka heli maysid kitaabkaas nacam keliya saxiixeyn unbaa ka raadinaya oo marjic uu kugu noqona lidaalika xaafid ibnu xajar aaduu ugu laabtaa kitaabkaas magac yar haddou qalad gala badanaa baraarujiya qaala abu caliyin aljayaani fii kitaabihi taqyiid kada wa kada wa kada buu leeyahay waa madbuuc kitaabkaas yani waxaan rabaa inaad ogaataan keliya kutubaha aad ku arkaysaan inay culummada u laabtaan kutubo qaarkood lahaaye waa hadda madbuucoo la daabacay oo jira waa marka haddaa hesho in adi laftirkaaga feeriso hay lama raba sidii ninkii yidhi oo kale rawaahu lbukhaariyu yaan maqli jirnay bukhaari yaan aragnay maanta saas oo kale yani dadkeenna sidii ay cilmigan aad ay aysan cinaayo badan u siinin waxaa ka dareemay yani waagi hore rawaahu lbukhaariyu bay iska maqli jireen waxay u malay jireen marka bukhaarigaba inuusan saxiixulbukhaariba inuusan caalamka oolin qaaraa xajka tegey culimmadii markaasi soo gateen markuu arkay waa kan bukhaariga naloo sheegi jiray yani taas hadda waxaa weya meesha uu cilmiga joogo iyo sida la rabo in marka qofka uu tadawur iyo ugu sameeyo say daruuri u tahay yani waxaa weya kutubta noocan oo kale ah fatxulbaariga kutubaha oo u laabanayo in badanoo waxaa jiro in badanna lama haayo in badanna waa madbuuc kan madbuuca marka inaad ka si karto ood u laabo karto waa muhiim waay nacam adiga laftirkaa himadaada koro u qaada markaad aragtay kitaab ibnu xajar u laabtay masaladii aad ka heshay sidii meeshii oo wixii uu celiyey aad ku aragtay waa dadaal qofka uu sameeyey ayb taas markaa ka caajizina hadaa weligaa laakiin rasaa'il yaryar weligaa ag joogtid oo kutubihii waaweynaa aadan xataa baranin asmaa'dooda waa dhibaato a maxaafishaad ku ceeboobaykaas marka waxaa weeyaan waa waa abu cali aljayaani baa iskale waa taqyiid ulmuhmala lira wuxuu sheegaa marka mu'talifka iyo mukhtalifka saxiixeynka ku sugan iyo waxaa kaloo baraarujiyaa owhaamta bukhaari iyo muslim iyo waxbo waxbo asna waa ugu toostoosiya muhmalaadka ku jirana waa ka hadlaan wixii muhmal almuhmal waxaa la yihaa xadathanii rajul iyo xilamid oo kale wixii ku yimaado marka isagoo hadda rajul ama waxaan ujeedaa muhmalku saas maahane waa mubhamkaas muhmalku waa xadathanii muxamed markuu leeyahay bukhaari oo kale cidda uu ujeeda iyo in la ogaado ayb kitaabka noocan marka dabdu lasmaa walkunaa ku saabsan waxaa ka mid a kitaabka la yihaha alkunaa kutubta kunyada cinaayada siiso alkunaa waxaa iska leh alkunaa liabi axmed alxaakim alxaakim alkabiira la yidhaha xaakimkan ma aha abu cabdillahi alxaafid ma aha midka mustadraga iskale ma ahane waa abu axmed alxaakim waa ka wenya xaakimkan mustadraga leh abu axmed alxaakim wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo alkunaa waxaan maqlay in madbuuc ilaa jiimka inuu madbuuc yahay ilaa iyo jiimka tartiibta wuxuu ku wadaa alif ilaa ya-ow kuwa uu qaabkaas u qoray ilaa iyo jiimka hadda madbuuca saasaan maqlay allahu aclam sanacam kulli waa lagu arki doonaa ayb kitaabkaas marka waa faa'iido badan yahay xataa wuxuu uga hadlaa aqwaal oo jarxiga iyo tacdiilka oo dadka u kun- kunyadooda uu ka hadlaayo uu ka odhanayona waa jiraan waa leeyahay waxaa kaloo ka mid a kitaab la yidhaahdo alkunaa liduulaabi nacam, alkunaa liduulaabi nacam. isagana kunyooyinku ka alifay ayb waxaa ka mid a baabkan kutub lansaab dabd lasmaai walkunaa walansaab walalqaab waxaa ka mid a kutub lansaab waxaan kasoo qaadanaynaa oo marjic hadda ah kit- kitaabka la yidhaha alansaab liabi sacd asamcaani kitaabu lansaab liabi sacd asamcaani asamcaani marka isaga waxaa weeya wuxuu ku abtirsadaa awowgiis waxaa waaye mansuur bnu cabdiljabaar abulmudafar asamcaani imaamkii la dhihi jiray tafsiirkana iskale qawaadiculadilahana iskale eh, kutubta faraha badan intisaarkana iskale ninkaasoo ku abtirsa awowgiis ah wiil xafiidka waay markaa dambe kana aan sheegayn anna waa waa wiilka awowga loo yahay waay. waxaa qoray kitaabu lansaab kitaabkiisa waxaa la yidhaha alansaab afar mujalad isaga oo madbuuc yahay kitaabkaas marka ansaabka eh, samcaani see looga faa'iidaystaa isaga tartiibta wuxuu ku socdaa alifba'da nisbada maalan waxaa rabtaa inaad ogaatid maalan nisbada la yidhaha alhamdaaniyu xadiidka ku badanta camr bnu cabdillaahi alhamdaaniyu ha'daad aadaysaa markiiba ha'da ayaad fiirinaysa ha'da iyo miimka uma marka waxaad fiirinaysaa hamdaan ham- alhamdaaniyu hamdaaniyun markaasoo marka uu sheegaa nisbadaas waxay tahay iyo hadday magaaladaas iyo meesha ay ku taalla iyo culummadii ka soo baxday iyo kuu sheegaa wixii nasab ah ama qabiil ama bul- beled ha ahaadee xaggaasaa loo aadaa ama xataa yani xirfad iyo wax lamida kulli waa wada qorayaan waa kitaabka culummada marjica waa waay markay ansaabta ka hadlaayaan kaasay u laabtaan ayb waxaa ka mid a baabkan dabd lasmaai walalqaab eh, dabd lasmaai walkunaa walalqaab walansaab alqaabta kutubaha laga alif naanaysyada muxadisiinta kitaabka ibnu xajar ayaa cumdo ah nushat lalqaab la yidhaha madbuuc waa isaguna nushat lalqaabaa la yidhaha naanaysada marka isaga wuxuu kasoo bilaabaa marka alif ilaa iyo u geyna isaguna aadaaba loo sahlaba nacam qofku hadda baaxad inuu ku dhibtoodo uma baahan nacam. waxaa weeyaan alif ilaa iyo alifka unbuu ka socona marka hadaad aragto nin naanaystiisu xa ka bilaabatoo kale xadaad aadaysaa nacam. ninkaas wuxuu ahaay iyo sababtay ugu baxday iyo waa sheegaya nacam. halkaasaad ka faa'iideysaa marka nacam. ayb alqaab waxaa jirta daahirkeeda aan ahayn oo cagsi ahaa jirta waa inaad kan kuwa kale ka ogaato sida ninka la dhihi jiray yuunus udaal yani ma nin baadiyeysan ma ahayne waxuu ahaa waa dhumay marow dhumay markaas magacaas u baxay Hay. iyo ninkii kale isna yuunus inuu ahaay aan umalayna yuunus alkaduub waa cagsi cagsi ahayd waxaa ka mid a yaziid alfaqiir oo kale yaziid alfaqiir lafahaanu marka uu uu wax ka ahay Eh, ma ahane marka eh, sidaa degdegaysa oo faqri in loogu nisbeeye ma aha waa badan yihiin khaalid alxadaa ka mid a alxadaa dadka kabaha gado oo la fariiso jiray ee asagu ma ahayn nin kaba sameeya marka nisbooyinka noocaasa fara badan yihiin ayagu nacam xaggaasaa marka eh, alqaabta noocaas xaggaasa ay buldaanta xadiidka asmaadiisa waa ku tacalluqaan buldaanta qofaa beled loo nisbaynaa buldaanta qofku inuu wax ka ogaado waa marka buldaanta laga hadlaya in wax ka ogaado waa belediyaalka kitaabka ugu jaamicsan loo laabto waa mucjamu lbuldaan liyaaquut alxamawi mucjamu lbuldaan liyaaquut alxamawi madbuuc waa isaguna nacam waa kitaab mutadaawil oo madbuuca asagana wuxuu ku socdaa xuruufta alif ilaa ya hamzadu ka bilaab ilaa ya-du geena wixii beled ah oo qof loo nisbeeyo ama caalim loo nisbeeyo xaggaasaad ku arkaysaa nacam mucjamulbuldaanka ayaa ka helaysaa marka beledka aada rabto waxaa weeyaan waa tegaysaa waa magaca uu ka bi- xarafka uu ka bilowdo ad arkaysaa hadhow marka waa qaadane waa fiirsanaysaa keliya intaas marka waxaa weeyaan waa wixii ku saabsan iyo keyrkoodba oonan hadda sheegin waa wixii ku saabsan dabdu alasmaa'i waalkunaa waalalqaab waalansaab waalbuldaan wixii ku saabsan qaybtan labaadaan ka gelaynaa waana qaybta u muhiimsane cilmu rijaal cilmu axwaali rijaal cilmu axwaali rijaal rijaasha axwaasheeda cilmiga ku saabsan oo jarxan wa tacdiilan ah waay. cilmu axwaali rijaal kutubta laga alifay labay u qaybsan tahay cilmu axwaali rijaal kutubta laga alifay labay u qaybsan tahay qayb waxaa weeyaan waa magacyo waa magacyo mujarad ah waay. oo wax qeyd ah iyo wax shardi ah oo ay ku xiran yihiin aan jirin fiiriye cilmu axwaali rijaal labaa loo qaybiyaa kutubtii laga alifay kutub aan iyagu qeyd iyo shardi aan ku soconin wax qeyda iyo shardi kuma socdaan asmaa la taxayo qeydka hadhow marka muxuu noqon karaa qeydku qeydka wuxuu noqon karaa in kutub laysku qeydo oo masalan la yidhaha kutubu sitta bukhaari iyo muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja rijaashooda haddii kitaab laga alifo jarxan wa tacdiilan kutubtaas waxaa weeyaan noocaan hadda ka hadlayna ma aha qeydaa ku jiro maogta kutubta hadda cilmu rijaalka laga cilmu xawaali rijaal laga alifay kutub qeyd oo la socdo oo ayagu ku socdaan qeyd iyo kuwa aan qeyd ku soconin kuwa kuwa qeydka aan ku soconin waa kuwa uun kitaab aan loo fiirinin oo rijaal mucayana ma aha waa uun rijaal oo dhan asxaabtoo ka bilaabaa ilaa wuxuu geynaa marka in alle intuu doono kuwana waxaa weeyaan qeyday ku socdaan qeyd qeydka wuxuu noqon karaa kutub ayaa lagu qeydi karaa waxayna noqon karaan marka qeydku wuxuu noqon karaa hiqaada keliya kutubta qaarkoodna ragga hiqaada keliya loo gooni yeela waxaa la yidhaha kitaab athiqaat oo kale ayaa arkay kuwana waxaa qeyd looga dhiga ducafada kitaabu ducafaa lilcuqayli oo kale qeyduu ku xireeya kaasu nin aan daciif ahayn ma sheegayo isaga agtiisa nin aan daciif ka ahayn kuma sheego labadaas nooc wa asmaa mujarada ah oo marka iyagu wax qeyda aan ku xirnayn iyo kuwa qeyd lagu xiray nooca koowaad aan ka bilowno kuwa wax qeydoo ay ku xiran yihiinba aan jirin maxaa ka mid a waxaa ka mid a taarikhu taarikhu albukhaari tawaariikh albukhaari athalaata saddex taariikhou leeyahay bukhaari altaariikhu alkabiir altaariikhu alawsat iyo altaariikhu asaghiir saddex taariikh ayuu leeyahay nacam waa kulligood cilmu aljarxi watacdiil ay ku wada saabsan yihin taarikhu alkabiir taarikhu sagiirka iyo ataarikhu alawsat ayb saasay marka kale yihiin kutubtaas bukhaari uu leeyahay ee tawaariikhda ku wada magacaaban waa wada rijaal kutub ay ku qaydan tahayna ma jiraan rijaashaas wixii isaga ka horreeyey intuu ka sheegi karay markaas ka sheegay kumana qeydna ducafo keliya iyo hiqaad keliya waa isku wada jiraan qaar qaar hiqaynaayo qaar ou daciifinayo inta waa iskula wada jiraan waxaa ka mid a kutubta noocaas ku socoto dabaqaatu ibni sacad taarikhu lbukhaari iyo kabiirka waa madbuuc sagiirkuna waa madbuuc awsadka allahu aclam kaas anu ma ogi fii xuduudi maa aclamu ma ogi taariikh waxaa ka mid a kutubta saa ku socoto dabaqaat ibni sacad maxamed ibn alxaafid maxamed ibnu sacad kitaabkiisa dabaqaadka la yidhaha madbuuc waa isagu wax qeydana ma ku socdo rag hiqaad iyo dacafaba waa isugu wada jiraa isaga marka weliba dabaqaadu ku magacaabo kitaabkiisa dabaqa dabaqa waa xuruufta kuma socdo alif yaa ya ma ahane waa dabaqa dabaqo saxaabadoo kalea dabaqaadoo ka kala dhigaa taabiciinta dabaqaad taabi wahaakada marka qofka aad ka baarayso dabaqaatu ibni sacad waa inaad gara karto dabaqada uu ku jiro haddii kale ma fahmi kartid kitaabka inaad suhuula a wax kula soo dhexbaxdo waa kugu dhib badnaanaysaa waa inaad taqaanid ninkan dabaqada dadka uu la dabaqa yahay inaad gara kartid dabaqa waa dadkii isku lood ah waan oo isku shuyuuq wax ka wada qaatay ama maalan da-da oo kale ama waktiga ku midaysan isku mid ku ah waxaa ka mid a kutubta laga alifa noocaas aljarxu waltacdiil libni abi xaatim kitaabka la yidhaha aljarxu waltacdiil libni abi xaatim cabdiraxmaan bnu abi xaatima iskale badana aabihiis iyo abu zurca iyo aabihiis abu xaatim ayuu ka wariyaa iyo rag lamidu wuxuu ka wariyaa jarxiga iyo tacdiilka wuxuu ku leeyahy aabbayan waxaan weydiiyey hebel hebel faqaala wuxuu igu yidhi daciif aabbayan hebel weydiiyey faqaala saduuqun marka kitaabka ugu jaamicsan waa jarxiga iyo tacdiilka culummaduna ay u laabtaan waa waa mujaladaad badan yihin waa madbuuc hadda waqtimaraan aada u dheerayn oo madbuuc noqdo culummadii hadda soo gaarto aada xadiidka u taqaana qaarkood ma aysa arkinba aljarxu watacdiil ibn abi xaatim nacam marka kitaabkaas aljarxu watacdiil waana ku aragtaan badanaa kutubaha waa ku arkaysaan qaala bnu abi xaatim saaltu abi kada iyadoo la dhahayo ama qaala bnu abi xaatim fi ljarxi watacdiil ayb kitaabkaas marka ray ayuu ku alifay magaalada la yidhaha ray ray waa da iraan waa dhulkaas qofkeeda raaziya loo nisbeeyaa qofka meeshaas ka yimaada lidalika abu xaatim ibnu abi xaatim isagu raazi u ahaa abu zurca raazi buu ahaa dadkaa marka raaziyiinta aimadaas oo badanaa ka wariyaan ayb waxyaabaha marka mushkilaadka kowthari ou la yimida waxay tahay uu yidhi ibnu abi xaatim kitaabkan aljarx watacdiil la yidhaahdo waa nusqo un oo wuxuu yidhi taariikhu lbukhaari uu ka guuriyey markaasuu aabbihiis iyo awowgiis aabbihiis iyo abu zurca iyo unbuu u sheeg sheegay bis wax kii bukhaari unbuu guuriyey xaasidnimo uu bukhaari u qaba darteed wax baasoo dadka ku dhex faafiya oon culummada laa'iq u ahayn